جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa arbaco afar iyo labaatanka dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay dowladda ridada turkiga ayaa badashay safiirkeedii magaalada muqdisho xilli magaaladaas ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexaysa murtadiinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka ridada ee koonfur galbeed ayaa qaadacay doorashada uu gurguurta ka wada magaalada baydhabo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta shan iyo labaatanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaalla oo ka soo baxay safka murtadiinta sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin aan idinkaga diyaarinnay deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu waaweynaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiinna dowladda ridada turkiga ayaa badashay safiirkeedii magaalada muqdisho xilli magaaladaas ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexaysa murtadiinta marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya kadib safar ay saraakiil sarsaro oo ka tirsan dowladda ridada turkiga ay ku yimaadeen magaalada muqdisho ayay kulamo la qaateen kooxaha mucaaradka ku ah xukuumadda xasan gurgurte saacadihii lasoo dhaafay meel ku dhow xerada xaanno waxaa ka dhacay shir u dhexeeyey xubno ka tirsan mucaaradka la baxay golaha mustaqbalka iyo taliya ku-xigeenka sirdoonka xukuumadda dabadhilifka turkiga ila wareedyo ayaa sheegayeen mucaaradku ay wafdiga turkida u gudbiyeen ashtako ah in saldhigga turkiga ee muqdisho uu si inala-aan ah u taageerayo kooxda ridada soomaaliya islamarkaana hub iyo gaadiid loo adeegsaday dagaaladii maalmo ka hor muqdisho ka dhacay uu turkigu lahaa wasiirka arrimaha dibadda turkiga ninka lagu magacaabo haakaan faydaan ayaa ku dhawaaqay in la bedelay safiirkii ankaro u fadhiyey magaalada muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in la bedelay albeer agtaas oo ahaa safiirkii turkiga ee soomaaliya waxaana lasoo magacaabay farhaad alkaan oo turkiga u fadhin doona magaalada muqdisho safiirka cusub ee turkiga ayaa horey usoo hogaamiyey safaaradaha dalkiisa ee dalal ay ka mid yihiin mosambiik libiya iyo ciraaqa ilwareedyo ayaa sheegaya in kooxaha mucaaradka ah ee ku kacsan xasan gurguuta ee dowladda turkiga uga dacwoodeen safiirkii hore oo ay ku safeeyeen mid aan dhexdhexaad ka ahayn siyaasadda soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ayay dowladda turkiga waxay galaan galweyn ku dhex lahayd kooxda ridada soomaaliya heer ay gaartay inay toos awaamirta siyaasadeed iyo kuwa amni u siiso xasan gurguurte dowladda ridada turkiga ayaa qayb ka ah duulaanka gardarrada ah ee lagu soo qaaday soomaaliya turkiga wuxuu muqdisho ku leeyahay saldhig weyn oo laga soo abaabulo howlgallada militari iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo xasuuq u geysta shacabka soomaaliyeed musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka ridada ee koonfur galbeed ayaa qaadacay doorashada uu gurguurta ka wada magaalada baydhabo cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo sii ambaqaaday murtadiinta kale ah shariif xasan iyo cabdicasiis jawaari oo ka mid ah xubnaha horey u shaaciyey inay u tartamayaan doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka ashhadalla diriirka koonfur galbeed ayaa si rasmi ah u qaadacay doorashada uu baydhabo ka wado murtad xasan gurguurte shariif sakiin oo shir jaraa'id qabtay dhinaciisana uu taagan yahay cabdicasiis jawaari ayaa diiday inay ka qayb galaan doorashada uu xasan sheekh ka wado deegaanada maamulka ridada koonfur galbeed wuxuuna sheegay in doorashadu tahay mid hal dhinac ah oo qof gaar ah ay u xiran tahay wuxuu carabka ku dhuftay guddoomiyaha golaha dawaaqiidda ridada murtad aadan madoobe kaasi oo uu sheegay inuu isku yahay guddoomiyaha baarlamaanka si hayaha maamulka iyo sidoo kale musharax madaxweyne sidaas darteed ayuu sheegay inaysan qayb ka noqon karin waxa socdaa maadaama ay doorashadu hal dhinac ka raran tahay saas darteed annaga haddii aan la caddaynin waa shakinnay wax kasta inay waadax noqdaan ayaan rabnaa wax badan oo aan la qaadan karin aan kusoo dulqaadanay annaga guddoomiyaha baarlamaanka aadan maxamed nuur hadda asigaa wuxuu yahay guddoomiyaha baarlamaanka siihayaha maamulka koonfur galbeed musharaxa koonfur galbeed wax laysku qaadi kara maa waxaan u baahannahay musharaxa aan simannahay oo aan tartanno haddii asiga wax walba asiga uu isku yahay ahna ahna ahna lama qaadi karo doorasho hor iyo xalaala oo loo siman yahay inaad noqoto uma sinin hadda annaga waxaan u baahannahay hoolka inaan u sinaano waxaan u baahannahay security inaan u sinaano waxaan u baahannahay marti sharafta inaan u sinaano dowladda soomaaliyeed xildhibaanadii lixdan iyo koob waa soo guureen ayaga dhan waxay u loobingaraynayaan hal qof wasiiradaa ku soo darsatay maalin walba shan diyaaraa imaanayso wax hufan kama imaan karaan doorasho hufanaan rabnaa anaga hadalka shariif sakiin ayaa ku soo aadayaa xilli horey mucaaradku ay u diideen doorashada uu xasan gurguurte ka wado deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashhadalladirirka koonfur galbeed saraakiisha iyo maleeshiyada maamulkii hore ee lafta gareenna ay weeraro ku hayaan maamulka cusub ee gurguurte uu ka dhisay magaalada baydhabo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta shan iyo labaatanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga sida warbixintan uu ku diyaariya yaasir maxamed
waa qaybtii shan iyo labaatanaad muuqaalada lagu soo gudbinayo gurmudka la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah kadib isxilqaan iyo dadaal ka yimid dadka muslimiinta ah oo ay hormuud u tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariyah ku soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo ay jamciyadda al-ixsaan al khayriyah gaarsiisay qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan deegaanka faragurow ee hoostaga degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana muuqaalka lagu arkayaa boqolaal qoys oo danyar ah oo ka faa'iidaysanaya raashin qaybintaasi qaybaha hore ee filimka waxaa ka soo muuqanaya kelimad uu jeedinayo sheekh cabdiwaaxid isaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga maanta munaasabaddan waa munaasabad raashin qaybin ah jamciyatul ixsaan al khayriya deegaanka fargurow ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ilaahay wuxuu faray subxaanahu wa tacaala inay isu gurmadaan inay iscaawiyaan nebigu wuxuu leehay calayhi salaatu wasalaam wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum dadka muslimiinta ayagaa walaalaa ayagaa isu gurmanahay annagu maanta gaala waxaa uga baahan waraashidkaa magaalaa noo keentay magaalaa noo keentay dadka muslimiintaa noo keenay ayagaana soo saaciday jeebkooday gacanta geliyeen waxaa loo baahay dadkaa inaan u ducayn warse inaan u ducayno maaha ilaahay xoolahooda inuu u barakeeyo inaan u ducayno ayaa loo baahanya haddaan xoogaa helnoo dabka aan shidannay kuwa aan waxba haysanin baa jira soo maaha ayagana waa inaan dabka u shidna oo kiilkiilo iyo laba kiilo iyo ayagana waa inay dabka shitaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markaan isu gurmanno ilaahayna uu noo gargaaraya wuu noo gurmanayaa sidoo kale waxaa filimka ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo u mahadnaqaya jamciyadda al-ixsaan al-khayriya ee soo gaarsiisay gurmadkani hadda boqol iyo koow sanaan ku jiraaba toban iyo saddex sana anoo jira sanatooriyo faraguro faraguro aan ku duqoobay waa soo farahna laakiin farahda tan maalintan amale wax la sheegi kara maaha oo ilaahay aan ka helnay walaalahayna aan ku helnay maalintan ku kor fadhiyaa kiish bariid kiish sokor digirtiisa baastadiisa saliiddiisa hoostay ma ka arkin arkaan dhow ilaah baan ka helay yaa laga helay walaalahay isku diin aan nahay magacooda kor allah ka dhigo wixii kusoo noogu soo jeedo allah naga sii jeediyo anaka hadda waxaan rabna wilaayada inay guul ilaahaysi iyo farax iyo saruur inun aan ku faraxno faraxda tan maalintan joogna ma ahee too ka sii daran yaan ka heli karnaa ilaahay bismillaah anigoo ah awalow siidow cali oo ku mahga dheer dhaalaa jabi waxaa jooga tuulada fargurow anoo ah heer fargurow dhib weyn ayaa ku jirnay oo beerahanaga anjeg ah geegga walaayada aynu soo booqday gacanteeda kor allah ka dhigo weliba kor allah ka dhigo boqol joor geeg waxaana nu siiyey bariis sokor diir saliid caano booro iska dhaaf ayaana na siiyey geeg maxadweyn iyaa nkahayna ilaah maxadiis waaye ayaana soo boogsay dhibkii oo geeg ka jirna iyaa ku baana geega debkan aadan noo hori geega farxadweyn ay ku jirnaa
muslimiinta sharafta leh waa naga artiseen waa idin ducayni waan idin duceehaynaa ilaahay muslimiinta kor alla anaaga dhigo waa noo gargaarteen adduunya iyo aakhira alla idin gargaaro rabbiga subxaana khaadirka waxaa idinka tuugaynaa gacantiintii koraysa in ilaahay ka dhigo adduunya iyo aakhiraba soonkana waa naga farxiseen haddana waa naga farxiseen haddana waa idinka sugaynaa dhaqan iyo dhaqaale ilaahay baan ka sugaynaa idinkaa idinka sugaynaa masaakiin aan nahay meel ma aadi karno ilaahay baa idin barini meel alla meeshaad tagti noo guul ilaahay niigu siiyo balas ibaadii markay meel aad aadin ilaahay guul niiga soo siiyo taasaa ilaahay habeen iyo maalin salaadda idinku tuugaynaa ilaahay cadow inuu niiga jibiyo gaalasha ilaahay dhulka dhigo rabbiga subxaana khaadirka eh aa idinku tuugaynaa baaraka allah fii baaraka allah fii maanta waxaana siiseen bariis sokor saliid baasto aana siiseen ilaahay kor alla aniiga dhigo cumrigiina alla araajiyo intii oo aqwaan ee muslimiin ee meel kasta joogto ilaahay guul alla asiiyo guul alla asiiyo
wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeenna oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya isagoo qayb ka ah qulqulka askarta taa'ibiinta ah ee soo gaaraya degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada raxmaanka ayuu askarigan isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kaasoo ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka ashahadala dararka ah isku magacaabay jubbaland askarigan oo lagu magacaabo cusmaan xasan nuune ayaa muddo sannad ah la shaqaynayay murtadiinta waxaana uu ka soo goostay maleeshiyaadka ku sugan degmada afmadow isagoo la soo baxsaday qorigii iyo booshkii loo siiyey in uu kula diriro ku dhaqanka shareecada islaamka ugu horrayn waa kan taa'ibkan oo ka warramaya asbaabaha ku dhaliyey inuu ka soo baxo safka cadowga anigoo hadda ah cusmaan aadan xasan nuune kulenba meeshan ka soo tagayna waa afmadow asbaabaha anigan ku soo baxaya waxay tahay meeshaniyahow islaannimo horta ma taallo bariis qaleel baan horta meeshaan ku cunayni nin maanta hadduu yidhaahdo adigaa dhahdo ilaystaana ma faranaysaan aanka joogno bal de waxaaway fartiintu ilaahay uuna faray wanaag ah aan ku dhaqanno haddaad tidhahdo adigu waxaa tahay al-shabaab waa lagu heray waad xeran tahay xerema waaba ku ranba jug baaba lagugu sii dari adi lagu leeyahay shabaabaa tahay odayaasha hadda masaajidka deka waa odayaab hadda ka baxsan la tii markaan fiiriyey awgeeda inay meesha cadaaladba ay jirin ayaan ani aan ogaaday saas awgeed ayaa anigana meesha aan aaga soo baxay oo aaga soo goostay intaasi kadib taa'ibkan ayaa soo hadal qaaday cabsida iyo walwalka ay ku nool yihiin maleeshiyaadka riddada kuwaas oo xitaa aan garanayn ahdaafta ay qoriga u wataan cabse cabse aad iyo aad u weynaa ka jirta meesha jawaab oo laga cabsanayo oo la leeyahay dadkan haddee waddanka koleynba ayaga u dambeyn doona la leeyahay hore waa hore laakiiskii dambadan dambe koleynba hadda raja hadda sidii lagu qabo ama hadda la leeyahay al-shabaab unbaa ma artaayo waddanka xukumi doonta ayaa la leeyahay isagoo hadalkiisa sii wataa ayuu taa'ibkan ka warbixiyey sida quruxda badan ee loo soo dhoweeyey maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah aad yo aad aad yo aad aad yo aad maanta alxamdulilah alxamdulilah niideydii aad yo aad bay u degan tahay welwelka marka hore meeshana aan joogay aan qabay iyo maanta siday ma artaayo niideydii ay u degan tahay labay kala tahay maanta ayna kasii wanaagsan tahay ayna ay kusii fiican tahay alxamdulilah alxamdulilah siwa aanu wanaagsan baa la ii soo dhobeeyey oo aan la soo koobi karin inaba aan hadda waxaa ii qorshaysan raa'yadeedana aniga ku hoos noolaado oo beerteyda aan iska fasho oo ma aratayo aan ku guursado saasaan ani hadda aan rajaynaya ayaan rabaa niideedana ku jirtaa oo dhan iyo dhanna halkaan baanana uga aadan halkan inaa imrigay intay ka dhima halkan aan ku dhammaysto ugu dambayn waxa uu baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii ku haray safkii uu ka soo baxay aniga dadka hadda safkada igu haray waxaan ugu baaqayaana leeyahay waxaa ku sootiin waa wax qaldane oo ma aratayo wadda qaldan idinkaa ku sootiino laydinku luminayo waaye haddee waxaan dhihi lahaa niyahow adaalada xaq ilaahay ee jirtaa ee ku sukow adaalada haggaanay soo jirtaaye xaggan ha loo soo bataan dhihi lahaa waa qayb ka mid ah firxadka askarta iyo saraakiisha taa'ibiinta ah ee ka faa'iidaysanaya baaqyada ku aadan inay u soo laabtaan diintooda waxaana marar badan hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay baaqyo kala duwan u direen maleeshiyaadka ridada ee lagu shaqaysto waxaana muuqata in marba marka ka dambaysa ay sii kordhayaan qulqulka taa'ibiinta markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin aan idinkaga diyaarinay deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado عين الحقيقة مبصرا والخير يسقي المحبرا مستطرف يطفي الظما ويضيء دربا مظلما فترى قضايا عصرنا deegaanka yaaqle waxa uu maamul ahaan hoostagaa maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado isagoona masaafo ahaan u jira afartan kilomitir waa deegaan qarniyo badan jiray waxay dadka deegaanka yaqaana inoo sheegeen in deegaanka uu ahaa meel duur ah oo saxro lamadegaan ah ayna ku nool yihiin xayawaanada noocyadooda kala duwan kuwaasoo uu ka mid ahaa libaax dadqaad ah ama dadcun ah taas ayaana keentay in la soo degi waayo dadka iyo dunyadana ay foodda soo gelin waayaan dadku isku mid ma aha isku caqlina ma aha wayna kala aragti duwan yihiin muddo deegaanka la soo geli waaye kadib dad xoolo dhaqato ah ayaa u soo sahantagay deegaanka oo xayawaanna ma ogi aysan jirin cid kale oo ku nool waxay soo socdaan oo ay soo qaadaan raadadka xayawaanada waxay soo gaareen deegaanka waxayna markiiba ka soo dhaceen meel balli weyn ah oo biyaha ay buuxdhaafsheen xayawaanadana ay ka cabbaan iyo dhul hawd ah oo lamadegaan ah kadib dadkii ayaa dib u laabtay oo sahankii geeyey sidaa ayaana lagu soo degay deegaanka oo uu ku bilowday sida uu idaacadda islaamiga andalus u sheegay cabdi cumar cusmaan oo ka mid ah odayaasha deegaanka yaaqle waxay ahaan jirta meel saxarada ah oo aan biyo lahayn oo libaax iyo maroodi iyo geri iyo biciid iyo cidood wax dilo iyo wax cidood abo xayawaanaadkaas oo leh baa isaga noolaan jiray dad socdaa waxay soo qaadeen raadkiisa say u soo socdeen oo kayn u soo socdeen oo u dhibaataysnaayeen baa waxay imaadeen balligaanoo afka iska hayo oo ish haddaad fiiriso ishaadu ay ku wareerayso taariikhdiisuna hal qarni iyo konton sano camal waa dhinta marka uu balliga go'o ama biyuhu ay dhammaadaan deegaanka waa laga kala carari jiray oo waxaa loo dhaansan jiray masaafo dheer oo laga yaabo in lagu maqnaado laba maalin oo xiriir ah markii deegaanka la soo degay dadku waxay ahaayeen dad ree baadiya ama ree guuraa xoolodhaqataa waxayna dadka ku noolaayeen masagada loo yaqaana moordayda caanaha geela iyo hilibka xoolaha waxaana markaasi loo safri jiray magaalooyinka waaweyn sida luuq baardheere iyo beled xaawo waxaa lagu safri jiray awr safarkana waxa uu maqnaan jiray toban maalin dad xoolo dhaqatoba miyaaha deganaa magaalo ma lahayn magaalo waxaa ugu sokaysay luuq luuq baa loo safri jiray marka u soo hormaro toban cag u dhexe jira mar kale shan iyo toban cag u dhexe jira awr baa lagu safri jira meeshaas masigaa shamuriida laga keeni jiray dhegayste maxaad ka taqaanaa cidda bixisay magaca yaaqle iyo xilligii uu baxay aan ka dhegaysanna waaye arag cabdi cumar cusmaan yaaq geed la yidhaahdo oo geed ka dheer waa la arkaa waa jiraa laakiin geed ka ballaaran uusan jirin hoos hadda la hirgelin aan lahayn baa ku ooli jiray muslimiintii timid oo geedkaas yaaqa ah aragtay baa magacaa soo bixisay yaaqaa lagu magacaabay magaca saasuu kula baxa yaaqle ma martigelin dagaaladii sokeeye waxa uu ahaa deegaan ka nabadgalay dagaaladii ka dhacay dalka dadkuna waxay ahaayeen dad isku xidhan oo xoolo dhaqato ah hal meelna u wada jeedo yaaqle dadkiisu waa dad diimeed oo waxay ka soo horjeedeen maamulladii dawaaqiidda ee dalka ka jiray waxay arrintaasi keentay in cadowga indhihiisa ay qabtaan deegaanka waana deegaankii ugu horreeyey ee gado ay duqeeyaan diyaaradaha cadowga gaar ahaan diyaaradaha dowladda silibyadda ee kenya inkastoo aysan jirin wax khasaare nafeed ah haddana waxay geesteen burbur xooggan waxaana meelo ka mid a deegaanka lagu arkayaa raadadkii diyaaradahaasi ay reebeen maxamed cabdilla faarax oo ku magac dheer maxamed aar ahaana ninkii ugu horreeyey ee deegaanka soo dega kana dhisa guri cariish ah ayaa andulus uga warbixiyey duqaymaha ay geesteen diyaaradaha cadowga iyo intii jeer ee ay soo laabteen annaga waxaana soo maray inay addoontu ay iska kaana duqayso oo meeshaan madaafiicaynala dhacdo wax la duqeeyo oo gadaa yaaqla u horreeyey salaadii bay nagu soo gashay iyadoo xooluhu noo xariisay annagoo weligeebna diyaarad xridaysa baana arag dhibkaas waan soo marnay wax ku dhintayna ma jirin ilaahay xabadii si dadka dhexdiisa ugu ridaysay ilaahay wax naguma yeerin sagaal gantaal oy riday oo bambooyin waaweynaan soo tiriyaan duqeynba maalinkaas ka hor mana aanna maqal mana aanna arag inkastoo deegaanka uu soo maray abaaro biyola'aan iyo kuleel badan hadda yaaklo waxay ka mid tahay deegaanada kobcayo ee uu ka muuqdo horu socodka deegaanka marka aa aragto waxaa ka muuqanaya guryo si qurux badan loo dhisay iyo dhismayaal cusub oo hadda laga wada deegaanka waxaana hadda laga kaaftoomay biyola'aantii waxa uu deegaanka leeyahay ceel matoor ah oo ay ka hirgelisay wilaayada islaamiga ee gado waxaa sidoo kale uu leeyahay balli weyn oo biyaha ay galaan kaasoo hadda buuxdhaafay dadka iyo dunyadan ay cabbaan marka balliga uu dhammaado waxay dadka cabbaan ceelka matoorka ah ee ay hirgelisay wilaayada dadka deegaankuna waxay guryaha gashteen tuubooyin ceelka laga soo jiiday oo ay ka cabbaan biyo macaan oo nadiif ah yaaqle balligii waa biyeysan yahay ilaahay baa noogu shubay matoor biyo leh oo maamul fiican guri kasta firish baa ku jiro tuubooyin baa la geliyey nin walba wuxuu leexsadaa tuubo guri kasta firish buu leeyahy ilaahay baa mahad iyo shukur iskale dhanka ganacsiga deegaanka waxa uu si toosa ugu xidhan yahay magaalooyinka waaweyn ee wilaayada sida baardheere beled xaawo garbaharrey iyo sidoo kale magaalada caasimadda ee muqdisho oo raashinka iyo bagaashka intiisa badan laga keeno beled xaawo meesha liyaa si toos ah baan ugu xidhanna baardheerena si toos ah baan ugu xidhanna meel shantaraal ah oo xudun ah oo sukeeno ah oo ganacsiga ku fiican oo xoolihii dadka labadaba ay ku badan yihiin weeye saddexda adduunyana ay ku dhaqmaan ilaahay baa mahad iyo shukri iskale dhanka waxbarashada waxaa ka furan dugsiyo lagu barto qur'aanka kariimka madaaris u gaara gabdhaha oo ay wax ku bartaan waxaa sidoo kale deegaanka uu ilaa afar jeer martigeliyey macaahid sharci ah oo ardaydu ay ka qalinjibiyeen kuwaasoo qaar badan oo ka mid a ardaydaasi hadda macallimiin ay ka yihiin deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee gado dugsiyaal baa laga qabtay waa laga aflaxay maxad baa macad baa yaaqle yaa laga sameeyey asna waa laga aflaxay ilaahay baa mahad iyo shukri iskale gabdhaha hadda joogo magaalada wax alla waxay yihiin saaka waa wada wadaado ilaa iyo intii dhowr sano ah gabdhaha waxaa weeye mida hadda tafsiirka dhammaynaysa mid dhexda u jooga weeye wiilasha waa sidoo kale dhanka waxbarashada gabdhaha deegaanka waa mid si heersaraa u socoto waxay dhanka kale gabdhuhu taageero hiil iyo hoo ay la garab taagan yihiin walaalahooda mujaahidiinta iyadoona muddo dhowr jeera deegaanka laga bixiyey adeegyo kala duwan oo gabdhuhu ay diyaariyeen ayna ugu talagaleen mujaahidiinta waxaa taasi sii dheer in idaacadda islaamiga andalus ay gabdhaha deegaanka yaaqle hambalyo duco iyo gabayo ay u mariyeen walaalahooda mujaahidiinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa walaalaha mujaahidiinta ilaahi subxaana watacaala ha barakeeyo cadowgoodana cagtiytiisa alaha geliyo ilaahi subxaana watacaala ayaan ku maadinaynaa waana ducaynaynaa insha allahu tacaala waan u ducaynaynaa mujaahidiinta dhammaan waxaa lagu maaday waxaa gowrac lala dhigay kuwii xaqa gariifay oo baadil gardaadinayay waxaa gumaaday waxaa godnaareed u galbiyey mujaahid aan godobtiisa ilaa winoo go'aanku gaaray inay gala nabadgelin allaha guuleeyo wageesiyada tawxiidka waxaa murugooday waxaa moraalki ka jabay kuwii u midoobay inay muslinma quuniyaan mahad ilaah kadib mujaahidiinta nugu mahadnaqayaa kuwii mabda'a diinkooda laga maquuniyay oo gaala wax mooday maalmahan wixii ku dhacay meel waliba laga ogaa madaxa laga guray bakhtigoodii buu waraabuhu ku miranayaa murtadiinay manhajkii nebigeenna markaad ka leexateen caleyhi salaatu wasalaam mabaadi'da gaalo qaadateenood madaxyaweynta kufriga la shirteen maalinkaabuu mawla idin jaroo agtiisa kuma lihidin maamuus annaguna haddaanu nahay muslimiin ciduu mawla jaray ma xariirinee mudaankiisan marinnaa
ilaaw gaalada jejabi ilaaw baabuurta ka riiq ilaaw diyaaradaha ka riiq ilaaw madaxda ka laa ilaahayow gaalada madaxweynaha meelaha qobarada ugu jira ilaahu ka dil ilaahu dadka islaamka mujaahidiinta meel uu joogo ilaahu kor ka dhig ilaahayow gacantooda meelo badan oon ku jirin baa jirta ilaahu gacantooda soo geli ilaahu gaal waddankanaga nooga saar ilaahu awood aan oga qabsano noo yeel ilaahu diyaaradahooda iyo waxay daadinayaanba ilaahu biyo ka dhig ugu dambayn deegaanka yaaqle waa deegaan dadkiisu ay isku xidhan yihiin si wadajirna ay u taageersan yihiin mujaahidiinta dhanka kalena ay uga soo horjeedaan cadowga ku soo duuray shareecada alle waxayna arrintaasi keentay in deegaanka uu si degdega u sameeyo sare ukac ballaaran iyo magac muujinaya astaanta diimeed ee ka muuqata bulshada deegaanka زالت وأبصرنا السنا فيه الحقائق بادية شاهده تابع ناديا فيه الحقائق بادية شاهده تابع ناديا
warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu